wararkaynaga soo gaaraya gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa ku waramaya in falnaxdiinle laga soo warinayo magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaas sida ay ku waramayaan masaadirtaan helayna wiil yar oo lagu magacaabo mucaad cabdulaahi faarax kaasoo maalmihii tagay la waayay meel jaaniyo cidhib dhigay waalidiintiisana ay si weyn u baadigoobayeen ayaa ugu dambeyntii meydkiisa laga helay webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne isagoona jirkiisa ka muuqatay tacadiyaad aad u daran iyo jirdil xaddaaf ah sida ay sheegayaan dadka arkay wiilkan yar waxa uu ka xirnaa gacmaha iyo lugaha dhacadan ayaa si weyn looga hadlaya magaalada beledweyne iyo deegaanada kaabiga ku haya taasoo dadka ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada ku xiran ayaab iyo makaag la noqotay haddaba shaqaalaha cisbitaalka magaalada beledweyne ayaa la hadlay warbaahinta ka howlgasha magaalada iyaguna tafaasiil dheeraada ka bixiyey iyo waxay ku arkeen meydka wiilka yar markii loo keenay magacaygu waa mahad xuseen odawaa ka mid ah shaqaalaha isbitaalka weyn yani maanta waxaa ka dhacday magaalada dhacdo aad u xanuun badan yardha cunug yar oo sagaal jir oo muddo saddex beri la raadinaya jimcadii dhumay waxaa laga soo bixiyay webiga walow asiga oo u muuqda in yani webigaas kuriditaankiisa in yani dad ay ka dambeeyaan oo yani ka muuqato xirka lagu xiray gacmoo kale iyo qoortoo kaleeto marka dhacdadaas ayaa maanta isbitaalka kala kulannay wiilka waa fahmi kartaan qof labaatan iyo afar saac camal wiil ku jiray oo wiilka soo tufay yani waxaa waaye inuu qarxa ayuu qarka u saarnaay meelaha qaarna waaba qarxeen marka intaas ayaa kala kulmay jirkiisa dhaawacyo iyo yariis oo ku yaaleen xirkana ku xirnaa waa jiraan sida qoortoo kaleeto waa jiraan
dhacadan ayaa imaanaysa xilli dhacdooyinka ceenkaana ay ku soo badanayeen meelaha ay gacanta ku hayaan ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalkeena soomaaliya dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada falalka noocan ee argagax leh meelaha ay kusoo badanayaan waxaa ka mid ah magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya taas warbaahinta gudaha ee magaalada muqdisho ay mar weliba soo tebinayaan laakiin waxaa xaqiiqo biyo kamidhibcaan ah inay ka badan yihiin intaysan saxaafadda soo tebinaynin